bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur fayle dhugunsadayaal ha ku dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaan unasiinkahaynon waliba yoshalyina goobaha ganacsiga magaalada markooge ka hirin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku tacsiyey geeridii kokoytilaang naxariisada taliyihii hore ee ciidamadaas lugta guddiga xalinta khilaafaadka doorashada oo guddoomiye gumeelkaar ee dooraday wafdi wasiire oo diiri magaalada beledweyne iyo shirunka furmi taliska booliska soomaaliya oo sheegay inay walkuqabadayaan dhaca magaalada muqdisho iyo howlgal isbaarqaadis oo lagu sameeyay wadada iskahiraas magaalada baydhabo iyo muqdisho xiliga maxkamadeynta burcad dhac kujeysigaasi magaalada muqdisho oo la shaaciyey akhbaaraadka binaankan qodobka warkaan isinka dhungunsada doontan waliba usnagaday imaaraadka oo daldhii kuma mamnuucday iniyo usukafaafa iniyo safaran dalalka usukafaafa iyo cudurka covid 19 waayahay duur fayle mar kaleed waa maalinimo sabta ee taariikhdan iyo ka-eedanta bilo toddobaad sideed iyo laba kun labaatii kow tantaas waliba ay ahaayeen qodobada warkaana duhurnimo nusiin kaayna in isdiyaariyayoog iyo faahfaahsan duur fayle dhugunsadayaal wararkan oo deeraha magaalada markay xarunta gobolka shabeellada hoose iyo waliba ayuu sheegahayn in geeka iyo hirinyin inta badan goobaha ganacsiga magaalada city sida faahfaahinta warku usorniinkasi fiiriya u saxii sabriye wararkahan oo deerahayee magaalada marku ee xarunta gobolka shabeellaha hoose yowbayoo sheegahayana in geeka iyo hirinyin anta badan goobaha ganacsiga magaalada marku ee xarunta gobolka shabeellaha hoose goobjoogyaal yowbayoo sheegana in dhammaan goobaha ganacsiga suuqa waja geeka lanfurna sababo la hariira dhinaga amniga kudiba markii falal amni darro e kudhiyan magaalada marku ee xarunta gobolka shabeellaha hoose koo ka mid a ganacsatada magaalada markooh yoyboose sheegay in maalmoogii lahadhaafi magaalada markooh dadka la ka dhacay iyada oo ciidamada magaalada markoy kusugayin taasaynah iyo cabasho ku-ayin ganacsatada ku nool magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellaha hoose wayba hadalshay intaasay isa ka daray in ganacsato ahaan yoon obsden hantidiyo kudib markii dhowr jeer kooh burcade iyo dadka ku dhaceen moobeelada islamarkaasina ganacsiyo anfuro doogna ilaa amniga magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellaha hoose laku hagaajiyo lamadii sana ee lahadhaafi iyo amniga magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellaha hoose wayba usahaayay ku-eed anfaylah balse la sheegay in afartii maalmood ee lahadhaafi ka badden kooho burcade oo dadka dhacanjeysadow
ciidan mahadsanyi saciis abriye dhininkii kaleed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waliba uskatacsiyey geeridii kokoytila ang naxariistaa taliyihii hore ee ciidankaas lugta soomaaliyeed jenaraal cabdiqaadir cali diiriye oo geeka ka geeriyooday magaalada muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waliba uskatacsiyey tacsiyey ero guud ahaan ummada soomaaliyeed ehelka iyo qoyska marxuumka iyo saraakiil ciidamadaas lugta walibana sidoo kale usa sheegay in jenaraalku sahaayey rugcadaa waaye arag ah oo dalka iyo dadka walbada hanqobday taliyihii hore ee ciidankaas lugta soomaaliyeed jenaraal cabdiqaadir cali diiriye weliba ilaahayn ku tuugay ee ra-iisul wasaaraha inay naxariista jan usajeeye waa weliba uusa ka dhimaday taliyaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka dhini kaleed guddiga farsamada ee doorashooyinka iyo waliba iyo dardar kuwadana ama degdegsiimo kuwadan howlajoyo oona la kuweeda inay dhammaadka bilitan dalkaya kudhida doorashada xildhibaanada aqalka sara guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadbenge heer federaal iyo waliba iyo kulan joonka horeeyay iyo ku dooradeen gudoomiye gumeel gaaraya oona dooradeen gudoomiye cabdulaahi abyan nuur xubnuhun oo ku kooban xubnoon xubnooya ku kooban ero guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadbenge heer federaal iyo hadhow ay doorashada gudoomiyaha iyo oona la kuweyd inay gudoomiye rasmi ay dooradan dooradan dhowaan ama dooradan ero dhowaantan dhowaanya guddiga farsamada ee doorashooyinka waliba iyo isku dhex dooradeen gudoomiye kumeel gaare guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadbenge heer federaaliya waliba iyo shaqadiio itaa xalinta haddii uuse khilaaf ama isqabqabsi ku dhalada doorashooyinka lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya dhini kale taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya jenaraal cabdi maxamed xijaariya waliba uusu ku hadalay burcad hubaysan oo dhac kujeysaas ee roo shacabka magaalada muqdisho maalin weydamba waani ho ka badan caasimada dalka sida faahfaahinta warkumusniinka firiyow maxamed cali yuunis shuuriye cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalka soomaaliya geekoo sabtee weliba kormeerka seday taliska ciidanka nabadgelyada jidadka magaalada muqdisho oo reedan habeew faylala ka sameeya taliya xijaar oo warbaahinta kala hadalay xarunta taliska ciidanka nabadgelyada weli buuse sheegay in jidaadka weyn ee magaalada muqdisho ka jiran cidhiiri fara badan taasi oo dhibaato keenis dareerowka baabuurta iyo dadka welibana ka baaqa in arrintaasi walla ku qabada taliya xijaar weli buuse tilmaamay in qorshaha la dejiyo sakajara in ciidamo fara badan la qora jidadka hagawshay islamarkaana jidadka laka qaada baabuurta jajabi muddo ku dhow soddon sanayaal hareeraha jidadka qaar ee magaalada taliyaha oo hadalkay sii wadadaya weli buus xaqiijiyay in tuugo badan hakabadati magaalada taasi oo xaqiijiyay in taliska booliska tallaabo ka qaado doonaan saasnimada taliyaha weliba ku hadalay dhacdadii fooluxumayti oo dhowaan ku dhiiday caasimadda taasi oo qof askari oo ku tirsan ciidamada booliista dhaacan jeysday mid ku mida dukaamada magaalada muqdisho waxaa kaloo ka war haysaan beryahan waxaa magaalada ku soo bartay tuugo dhac waa horaanay igu dambaysay reer hebelo naga soo horjeeda tuug baa u soo dhacayo waa baxsadee waa la qabtay waxaasaa la dhihi jira horta waxaa taas ku tusaysaa dalka hadda tuuga tuugu isugu soo haree waxyaabo badan oo amniga horu marinaya inaannu ka gaarnay oo amnigu aad u malaysid waxyaabihii ka dhici jiray magaalada muqdisho caasimadda dhowrkii bilooda u dambeeyey ilaahba sanadka horaantiisii ilaa hadeerto alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaah baa mahadleh haddana waad ka warhaysaan tuugada habeenkii bajaajyada dadka ku dhaca kuwii u dambeeyey shalay waa la soo qabtay inaad ka warhaysaanaan u malaynaya kii meediyaha wareegaya ee muxuu ahaa dukaamada moobilada kala baxayey ciidanka boliiska soo qotay berrina maxkamad baa la saaraya keligiis maaha kuwo badan oo degmoodan kaaraan la yidhaaho degmada hodan la yidhaaho wadajir degmooyinka ugu culus oo sheegaya mataqaanaa ay waxaas bateen qofkii lagu qabtay ama askari ha ahaado boliis ha ahaado militari ha ciidamo amni ahaado shacab ha ahaado isagoo dunuubta noocaasa galaya maxkamad baa la geynaya waadna arki doontaan isniinta ama talaadada iyadoo lifo maxkamadda laga saarayo aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka boliiska soomaaliyeed ee habeenkii soo jeeda taliyaha qaybta guud ee ciidanka boliiska soomaaliyeed taliyayaasha waaxyaha iyo taliyayaasha saldhigyada oo habeen iyo maalin habeenkii soo jeeda maalintii soo jeeda waddooyinkii la dhisaya waa aragteen amni iyadoo la ilaalinayo dad laleeya meel baa laydiin dhisayo waddadii afgooye waa furan tahay waxaa hadda lagu tagaaba malaynaya labaatan daqiiqo soddon daqiiqo waddadii balcad wax yaraa ka dhim dadka ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan boliiska si kastaba haato jidadka weyn ee caasimadda weliba ka jaray cidhiiri fara badan taasi oo dhibaato ka inisdareerowka dadka iyo baabuurta mararka qaar weliba dheeshil taasi oo sababaasa in dadna ka dhaawacma dadna ka nafbeelan hantin meeli ka burburta
ciidan mahadsanid shuuriye dhinii kaleed magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanya welibaa geeg lahaa ka dhawaaya inta badan golaha wasiirada dowlad goboleedka maamulka hirshabelle haana soo keena gashal sugnaaya magaalooyinka jowhar iyo muqdisho garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee xubnaha wasiirada ee welibaa ka dhawaaya xubno ku tirsan lamada gole ee maamulka hirshabelle haana soo horay tinroogi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ujeedka wafdigan xubnaha golaha wasiirada hirshabelle oo inseedan magaalada beledweyne ee weliba laga sheegay ini maalinta beryeyti ee meelasayt isku furmo doona shirka golaha wasiirada hirshabelle kaasoo lagu hadala doona arrimo dhowr e madaxweynaha hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed iyo weliba sukulun gaaree la qaadaday xubnaha golaha wasiirada xarunta ee kala qaaday xarunta ee gobolka welibaana magaalada beledweyne lagu dareemahaya in diyaargarowga shirka golaha wasiirada oo toddobaadkan lagu hadala doona xaalada dalka iyo arrimaha doorashooyinka dhini kaleed howlgalyo sii wada jiraan sameeyen ciidanka kumaandooska danab ee xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta maamulka koonfur galbeed iyo weliba laka qaaday isbaarooyin dhowr ee ooyo ka teedsanayan amayaalin wadada iskahiraasi magaalada baydhabo iyo muqdisho meer howlgalkun ou soor ka hayay wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed iyo weliba qeyb ku hayay wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka daraawiishta saraakiil kale oo ku socdaan ciidamada xooga dalka intiisu dareer howlgalkun isbaar qaadista haya weliba ciidamadii oo ka gubeen isbaarooyin isbaarooyinka baalow iyo daa-uud buule isbaara trafico iyo dhufiisyo maleeshiyaad maleeshiyabeeleed iyo ku sameysteen gudaha degmada wallaweyn muddadiisu dareeri howlgalkun iyo weliba ciidamada hubanta ah iyo gacantaha ka dhikana askar si sharci dare ah lacag qaadasi gaadiidka isticmaalo wadooyinka muhiimka ee gobolka iyo ee guud ahaan dalka dhugunsadayaal waliba isin dhugunsadahaytana warka duhurnimo idaacadda raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka binaanka dowladda imaaraadka ayaa waliba muwaadiniintii ayay korwajiday iniyo onsafarantumiya farwadan ooyo een horay dad joolanka didii iniyo imaaraadka hagalan waraala kubahii dowladda imaaraadka ayaa waliba laku xusay ini dadka imaaraadkan dhaladay laku mamnuuci iniyo onsafaran dalalka shale hindiya bakistan south africa bangladesh nepal sri lanka vietnam namibia zambia een congo ee dimuqraadiga kongada dimuqraadiga ama uganda srilan liberia iyo nigeria dhinihi kale shirkadaha diyaaradaha imaaraadka ee ee shirkada tima- ee diyaaradaha imaaraad ee itixaadiya weliba ayay mamnuucday dhoofiyo ee dhoo- dhoofowka een eroodadkan bahaayan een dalalka city oo ka dilaacay nooc cusub ee delta ee xanuunka een cudurka covid 19 ee faraha bahanka ay adduunka dhugunsidayaal waliba antaninka dhomo warka duhurnimo ay siin kula socota idaacadda raadiyo baydhabo warka waliba anta siin kula socodsiya anoo maxamed cabdiraxmaan cali ah dhiniga farsamada ibraahim laki ahay warku warnimadan tuniyadan ku kulmaan sidaas iyo maana allah